habeen wanaagsan qodobada wararka caawa aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomay safiiro cusub oo loo soo magacaabay soomaaliya gobolada degmooyinka hodan iyo howlwadaag oo waddada hareeraheeda ee degmooyinkaasi maanta ka burburiyey dhismayaasha sharci darrada ah ee ku yaalla waddooyinkaas kulan wadatashi ah oo qorshaha horumarinta magaalada muqdisho looga hadlayay oo maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana ka soo baxaya dagaallo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna caawa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomay safiiro cusub oo loo soo magacaabay soomaaliya sida uu ku waramayo waryaheena iidle
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga ee danjirinimo waxa uu ka guddoomay qaar ka mid a safiirada cusub ee dalalka qaarkood ay usoo magacaabdeen soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka guddoomay warqadaha aqoonsiga safiirada wadamada jarmalka denmark beljimka koonfur afrika iyo sidoo kale bangaladesh madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ugu horeyn uu warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo uu ka guddoomay safiirada dalalka koonfur afrika iyo sidoo kale bangaladesh kuwaas oo ugu horeyn madaxtooyada soomaaliya soo gaaray islamarkaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud soo gaarsiiyey salaan iyo fariin ay ka wadaan madaxda dalkaasi sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga ee danjirinimo waxa uu ka guddoomay safiirada cusub ee dalalka jarmalka denmark iyo sidoo kale beljimka ee loo soo magacaabay soomaaliya kuwaas oo markaasi iyaguna salaan iyo mahadcelin ugu tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud intaasi kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo goonigooni ah waxa uu la qaatay safiirada uu warqadaha aqoonsiga ee danjirinimo uu ka guddoomay kuwaas oo uu kaga mahad celiyey sida dowladahoodu ay gacanta iyo taageerada ay u siiyaan soomaaliya isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya si markaasi loo hirgeliyo halheeskiisii ahaa soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale danjiriyaasha waxa uu u sheegay in ay soo dhoweyn iyo wada shaqayn wanaagsan ay kala kulmayaan shacabka soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliyana ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadkooda diblomaasiyadeed ee loo igmaday dhinacoodana safiirada ayaa iyaguna ballan qaaday in markaasi soomaaliya iyo guud ahaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba ay kala shaqaynayaan dhinacyada horumarinta dibudhiska iyo sidoo kale soo kabashada dhaqaalaha dalka si aad ugu adeegato
maamulada degmooyinka hodan iyo howlwadaag ayaa maanta howlgallo lagu burburinayay ganacsiyada yaryar ee laga sameeyey waddada hareeraheeda waxa ay ka sameeyeen qeybo ka mida waddooyinka degmooyinkaasi sidaa warbixinta warkan uu ku eegayo waryaheena cabdiwaxiid
booliska sida taliyaha saldhigga degmada howlwadaag iyo taliya ku-xigeenka weligow cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta amaro adag duldhigay dadka ku ganacsada hareeraha waddooyinka suuqa weyn ee bakaaraha iyagoo sidoo kale furay isgoosyada bakaaraha ilaa balaagsi oo ay dadka waratada ah si weyn ugu ganacsanayeen taliya ku-xigeenka weligow cadde ayaa sheegay in amni ahaan ay dhibaato weyn ku qabeen ganacsiga waratada hareeraha laamiga
waddadan halbowlaha ah ee xalay howlgalka laga fuliyey dadkii degnaa laga wareejiyey laga soo bilaabo iskooyska bakaaraha ilaa iskooyska balaagsi dad shacab ah ayaa ku ganacsi jiray waddadan waxaa lagu talagalay in lagu safro gaadiidku inay maraan annaga amni ahaan dhibaato weynaan ku qabnay markii meesha deb ka kaco markii dad tuugaah oo naloo soo sheego waddadana tootaliba lama isticmaali jirin siday guddoomiyaashu sheegeen waxaan codsanaynaa dadka shacabkaa ama digniinba u diraynaa dadka shacabkaa ku ganacsanayay waddadan laguma talagelin lagu ganacsado qofkii raba inuu ganacsi samaysto meelaha inuu dukaan kiraysto ama inuu bakhaar kiraysto waddada hareeraheeda iyo waddada dhexdeeda cid maanta laga bilaabo loo oggolaanaha haba yaraatee ma jirto dadka shacabka ah ee ku ganacsan jiray waxaan ka codsanaynaa meel kale ku habboon oo waddada dhexdeeda ahayn inay ku ganacsadaan gudoomiyaha degmada howlwadaag bashiir cabdi maxamed iyo gudoomiyaha degmada hodan cabdifataax xayir ciise ayaa sheegay gaadiidka xamuulka ah ee badeecadaha u wada suuqa weyn ee bakaaraha ay caqabado badan kala kulmayeen isticmaalka wadadan balse maanta wadada xiriirisa isgoosyada balaagsi ilaa bakaaraha ay tareello isku dhaafi karaan iyagoona sidoo kale uga digay dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka haddii aysan u dhaganuglaanin amarka maamulka in ay kala kulmi doonaan ciqaab sharciga waafaqsan waddadii waa furnay alxamdulilaahi maanta waxaan aaminsannahay tareelayaasha dekedda ka soo baxaa inay ayagoo isdhaafaa mari karaan laakiin waxay u baahan tahay ku siihayn in sida lagu sii haayo saas aawadeed waxaan rabnaa ka maamul ahaan iyo ka abna ahaan annagoo iskaashanayna haddana inaan saas uga sii howlgalna haddii ilaa raalli ka noqdo waxaan rabaa inaan halkan digniino uga dirno dadka ku ganacsanaaya haddana hareeraha taagan inaan u sheegno in waddadan loogu tala galay in gaadiidku ay maraan loo dhisay qarash badan loo geliyey ganacsigu goobo ganacsigu leeyahay wixii ka fursan waa ah waxaan rabnaa jidcaddayaasha hoose inay u degaan laakiin waddadan laamigaa marna ma oggolaa doonno in ay soo istaagaan oo lagu ganacsado marna ma oggolaa doonno cidda aan kula kulannana waxaan marsiin doonnaa annagoo hay-adaha amniga u kaashanayna ciqaabka ay qof walba leedahay ma oggolaa doonno habeenii maalin waa u taagnaa doonnaa shaqadaannu hadda ma aysan bilaabanin laakiin waxa ay bilaabatay xalay anigiiyo guddoomiyaha degmada holwadaago iskaashanayno inaan waddadan ka wada shaqaynaynay siday uu soo noqon lahayd marankii lagu talagelay iyo ujeeddadii ay lahayd runtii alxamdulilah ilaah mahad iskale oo ugu mahadcelinayo allihii na karansiiyey in maanta waddadii sidaan ay ka qurux badan tahay xaqiiqatan haddaan u soo jeesto ganacsatada ku ganacsanayso hareeraha laamiga runtii meeshaan may ahayn ujeeddadeeda in lagu ganacsado laakiin ujeedkeeda waxaa ahayd oo loo dhisay in gaadiidka iyo dadweynaha dhammaan ay isticmaalaan runtii cid kasta oo aan ugu nimaanno ama aan ku aragno ama ku lug leh waddadan ku ganacsanayso runtii waxaan waa mari doonnaa tallaabo waafaqsan sharciga
ugu dambayntiina faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dagaalo al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan sida uu warkan inoogu soo diray mustaf cali cadow oo hiiraan inooga soo warrama
weerarkan oo ku bilowda qaraxyo iyo sidoo kale dagaal toosa una dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo al-shabaab ayaa haatan waxa uu ka soconayaa deegaanka iyo sooman halkaasoo ay fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waaberigii hore ee saaka waxay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka iyo sooman halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka deegaanka iyo sooman ayaana qiyaasay afartan kilomitir dhanka bari waxa uu ka xigaa degmada buloburde al-shabaab ayaana waaberigii hore ee saaka waxay weerar ay ku qaadeen deegaankan ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka khasaare isugu jira dhimashiii dhaawacyaana ka dhashay dagaalkan xoogan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo sidoo kale al-shabaab inkastoo aanan la ogeyn tirada rasmiga ee ka dhashay khasaarahan haddana saraakiil aynu la hadalna waxa ay sheegeen inay jiraan khasaare soo galagaaray labada dhinac maalmo kahor sidan oo kale al-shabaab ayaa waxay weerar ay ku qaadeen deegaanka jecib oo halkaasoo ay fariisimo ay ku lahaayeen ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo maalmo kahor deegaankaasi gaaray waxay sheegeen in khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen dagaalkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka jicibo oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi ka xiga degmada buloburde ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaana maalmihii ugu dambeeyey waxay wadeen howlgallo kala duwan oo ay al-shabaab ay kula dagaalamayaan kuwaasoo ay ka sameynayaan deegaano saga degmada buloburde ee gobolka hiiraan maalmo kahor ayay ahayd markii ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka al-shabaab ay kala wareegeen deegaanada abuuriya sidoo kale iyo sooman halkaas oo horey fariisimay ugu lahaa jireen al-shabaab musaf cali cabdow dalsan t v baladweyne
guud ahaan wararkeenii fiidnimo ayaan intaas ku gabagabeyneynaa ciddii aan helin waxa ay ka daalacan doonaan barheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel